بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh اldي أنزل عlى عبده الkتاب وlm yجعل lh عiوجا هdى ورحmة للمؤمنين وxuجة عlى الخلق أجمعين أناr bه السبيل وفرق bه bين الحق والباطل ورفع bه mن شhاء من عباده مmن تلقاه بالقبول والتدبر ثma بالعمل ووضع من شاء من عباده ممن أعرض عن قبوله ولم يبال بتدبره وهجر العمل به إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اختص الكريم المنان بأهل القرآن وجعلهم من خاصته وخيرة خلقه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهنيئا لحملة القرآن حفظا وفهما وتدبرا وعملا وkfى bhda شhrفا وعزا والصلاaة والسلام عlى المبعوث رحمة للعاalمين إmام المتقين وأsوة المؤمنين خyر mن قرأ القرآن وتدبره وعmل bه وخyر mن تأثر بالقرآن فخشع قلبه وdمعت عynاه فصلواaت الlh وسلاamه عlى xبيب قلبي وqرة عyني وdwاء dائي ma تcاaqب الlyل والنهاar صلى ليلة كاملة بآية واحدة حتى طلع الفجر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات ولا ليال waxaa caawa aynu isugu nimid oo u kulannay ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala faxaya allahu hadihi alwujuuha alطayiba almubaarakah as'alu allaha an yuncima calayha bijinaanih wa an yuxarimaha cala anniiraan walaalayaal caawa waxaynu goobtan khayrka badan ee guriga guryaha ilaahay ka mida ah aynu isugu nimid bilaabidda aynu bilaabayno ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kariimka ah faas'alu allaha biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa an yuciinanaa calaa badi'i kitaabihi wa khitaamih ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku weydiisanayaa magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare inuu inoogu kaalmeeyo bilaabidda aynu bilaabayno kitaabkiisa iyo khatimidda aynu khatimayno labadaba alla inuu inoogu kaalmeeyo oo inoo taam yeelo waxaynu doonnay famaa shaaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun ilaahay wuxuu doonuunbaa ahaadoo dhaca waxaanu doonini ma ahaado mana dhaco walaalayaal waxaa jalsadeennan caawu ay noqon doontaa biidni illaahi subxaanah hordhac iyo muqadima bayna yaday tafsiir inta aynaan tafsiirka bilaabin waa hordhac iyo muqadimo aynu isku dhiiri gelinayno ahmiyadda tafsiirka iyo tadabburka qur-aanka loo fiirsanayo waayo ruuxu haddii aanu dareemin waxa uu gudagelayo weynida iyo cadamadiisa waxaa laga yaabaa si fudud inay u dhaafto oo aanu ka fara qabsan markaa jalsadeennani waa tadkiir iyo xasuusin aan naftayda iyo nafihiinaba xasuusinayo ahamiyadda uu leeyahay kitaabka alleh iyo tafsiirkiisa iyo in loo fiirsado oo la fahmo kadibna lagu dhaqmo oo lagu toosnaado walaalayaal tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa min ashrafi alculuumi wa ajalihaa wa acdamihaa cala aliطlaaq cilmi la barto iyo wax lagu mashquulo waa waxa ugu qiimo badan ee ugu muhiimsan sababtu waxa ay tahay fa sharafu lcilmi bisharafi lmacluum cilmigu sharafta uu leeyahay waxay ku salaysan tahay hadba waxa la baranayo ama la daraasaynayo ama mowduuciisu uu yahay makaanadiisay ku xidhan tahay fa idaa kaana almacluumu kalaam allahi caza wajal haddii uu yahay waxa la baranayo lagu kulmay kalaamka alleh maqaasidiisa iyo mowduucaadka uu ka waramayo fa xasbuka bihi sharafan wa fadlaa intaasaa kuugu filan fadli iyo sharaf walaalayaal bal ilculuumu kulluhaa raajicatun ilayh fahuwa awaluhaa wa aakhiruhaa wa asluhaa wa asaasuhaa faman faqadahu faqada kulla shay waman wajadahu wajada kulla shay waa miftaaxii iyo asalkii culumta oo dhan ay usoo noqonaysay awalkeeda iyo aakhirkeeduba waa asaaskii iyo gundhikii gundhigii culumta oo dhan udubdhaxaadka u ahaa ruuxa helaa wax weyn buu helay ruuxa waayaana wax weyn buu ka qaday ibnu mascuud radia allaahu canhu wa ardaah waa kii lahaa man araada alcilma facalayhi bilqur'aan faina fiihi khabara alawaliina waalaakhiriin waxau idhi cilmi ruuxa doonaa qur'aanka ha laasimo waayo waxa ku jira warkii kuwii hore iyo kuwii dambe ayaa ku dhan oo waxba laguma dhaafin walaalayaal haddaba ahmiyadda barashada qur'aanku ay leedahay iyo tafsiirkiisa iyo macaanidiisa in loo fiirsado oo si dhaba loo fahmo oo loo daraaseeyo muhimadda iyo makaanada ay leedahay taasaa kaaga filan qur-aanka rabbi wuxuu u soo dejiyey in la fahmo oo loo fiirsado dabeed lagu dhaqmo oo lagu toosnaado waxa uu ina amraayo lagana fogaado waxa uu inooga digayo ama uu inoo diidayo taasina waxay ku imanaysaa kitaabkii in la barto oo xuruufta uun aan lagu koobnaane xuruuftu waxay xambaarsan tahay la fahmo oo kelimaadka qur'aanku waxay xambaarsan yihiina macaani ah la dhuuxo oo la dhandhamiyo oo hoos loogu dhaadhaco ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau yidhi isagoo tilmaamaya ujeeddada iyo hadafka uu kitaabkiisa u soo dejiyey waxa uu rabbi yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululaalbaab allah waxau idhi subxaanah kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak nebi muxamedow kani waa kitaab aanu kugu soo dejinnay oo la barakeeyey waa mid khayrkiisu badan yahay adduunyo iyo aakhiraba laakiin maa hiya alxikmatu min inzaalih maxay tahay xikmadda iyo sirta ka dambaysa in la soo dejiyo waa liyadabbaruu aayaati waa si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan oo uga fakaraan waliyatadakara ulul albaab iyo kuwa caqliga fayowlihi si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan ikhwaanii fillaah waxaa xikmadda ugu horraysa lagu tilmaamay liyadabbaruu aayaatih lama odhan liyaqra'uu aayaatih waayo xuruuftiisa in la akhriyaa waa muhiim fadli fara badanna waa laga helayaa waxaase ka sii mudan oo ka muhiimsan in xuruuftu waxay tilmaamayso lagu tadabburo oo loo fiirsado saasa alla uu yidhi liyadabbaruu aayaatih haddii xuruuftu waxay xambaarsan tahay la fahmo oo loo fiirsado waxay ku dhexal siinaysaa martabada dambe oo waliyatadakara ulul albaab in lagu waantoobo oo wax lagu qaato siaynu in badan hore u tilmaanayna maraatibu akhdi alqur'aan waa afar marxaladood ama martabo oo midna aanay midda kale ka maarmin ee mid walba ta kale ay ku gaadhsiinayso oo martabada ugu horraysaa waa tacalumu alfaadi alqur'aani wa xuruufi in la barto alfaaddii iyo xuruuftii qur'aanka waa halkaynu ka bilaabana alifbaataasada ilaa waxa weeyaan dee ajsaadii qur'aanka soddonka jisba qofku sidaa ku dhammeeyo marka xuruufta qur'aanka iyo alfaaddeeda horta in la bartaa waa ta koobaad waxaa ku xigtaa waxa weeyaan xuruufta marka la xafido ee alfaadda la barto tacalumu macaani alqur'aan waa tafsiirkii xuruuftii la xambaaray iyo alfaaddii qur'aankee la bartay macaaniday tilmaamaysay ee ay xambaarsanayd waa in la barto waa tafsiirkii maanta waxaynu odhan karaa meel fiican baa laga gaadhay xuruufta iyo alfaadda qur'aanka in la barto laakiin tafsiirkii in la barto oo mar alla marka qur'aankii la xafido ee la barto tafsiirkiina lagu xijisiiyaa sida xuruufta loogu dadaalo looguma dadaalo macaanida oo ha la barto laakiin halkii la rabay iyo maqaamkeedii ma taagna marxaladda saddexaad ee ku xigta marka macaanidii la barto waa tadabburu macaani alqur'aan macaanidii qur'aanka ee la bartay waa in laga fekero oo loo fiirsado fakarka iyo fiiradu waxay ka dhalanaysaa horta macnaha in la barto waayo ruuxu uma fiirsado kamana fekero waxaan u fahmayn wax alla waxa uu ka hadlaayo marka macaanidii qur'aanka marka la barto martabada saddexaad macnihii la fahmay waa in loo fiirsado oo lagu tadabburo marxaladda afraad ee u dambaysa ee gunta iyo gebagabada iyo maqsuudkii loo socday ah waa alcamalu bi haada alfaaddii qur'aankee la bartay macaanidii qur'aankee la fahmay macaanidaas loo fiirsadee laga fekeray in lagu camal falo oo lagu toosnaado marka walaalayaal maanta xuruufta in la barto iyo alfaadda qur-aanka ugu fara badan waxaa ku soo xigaa waa tafsiirka in la barto waxaa ku soo xigaa waa in macaanidii la fahmay loo fiirsado waxaa ku soo xigaa waa in lagu dhaqmo oo lagu toosnaado wixii la fahmay ee loo fiirsaday markaa siday u kala horeeyaan bay ukala yar u kala yaryihiin u kala badan yihiin siday u kala dambeeyaanna waa u kala yaryihiin oo haddaynu si tanaasuliya halka ugu dambaysaba ka bilowno waxaynu odhan karnaa marxaladda ugu yar waa marxalatulcamal yacni inta qur-aan ku camal fashee si toosa ugu toosnaataa dee waa kooban tahay marka ta u yari waa marxaladda camalka xagga yaraantagta ku soo xigtaa waa tadabburkii oo yacni inta u fiirsata ee ka fekerta macaani lqur'aan waa kooban tahay xagga yaraanta inta ta ku soo xigtaa waa macaanidii in la barto ta ku sii xigtaana waa alfaadii iyo xuruuftii in la barto marka waa maraaxil afar ah oo mid walba ay lagama maarmaan u tahay qofka doonaya kitaabka alle si dhaba inuu ugu dhaqmo ugu toosnaado tacaaliimtiisa walaalayaal tadabburku sida imaamu lbagawi tafsiirkiisa uu ku tilmaamay huwa annadaru fii aakhiri alamri wa duburu kulli shayin aakhiruhu famaadat tadabbur taduuru xowla cawaaqib alumuuri wa awaakhiriha marka la leeyahay altadabbur waa min duburi shay oo waxaa looga jeedaa shayga aakhirkiisa dambe halka u dambaysa in la fiiriyo la eego wa duburu kulli shayin aakhiruh shay walbana dabadiisu waa halka u dambaysa duburu shay marka maadatu tadabbur waxay macnaheedu ku dul wareegayaa arrimaha cidhibtooda iyo aakhirkooda dambe marka macnaha qur-aanka u fiirsada waxa weeyaan macnaheedu kelmadda aada xuruuftii iyo alfaadeedii akhriyaysaan bal haddaba waxa ka dambeeyana daya oo u fiirsada oo waxa weeyaan ku tadabbura oo kelimada yacni daahirkeeda iyo lafdiga guuduun ha ku kaaftoomina eh waxa ka dambeeyana eega oo macnaha ka hooseeya ay xambaarsan tahay ee kelimadu ay waxa weeyaan tusinayso walaalayaal imaamu shinqiiti kitaabkiisa adwaa'u lbayaan aayaddaa markuu fasirayay waxa uu yidhi waqad dakara jala wacalaa fi hadihi alaayati alkariima annahu anzala hada alkitaaba mucadiman nafsahu bisiiqati aljamci wa annahu kitaabu mubaarak ilaahay tabaaraka wa tacaala weynaa oo korreeye wuxuu aayaddan sharafta badan ku caddeeyey inuu kitaabkani qur'aankaa soo dejiyey isagoo ilaahay naftiisa ku weynaynaya siiqada jamaca oo allah waxau ihi anzalnaahu ilayka markaa naadaa jamaca tusinaysa damiiru jamacaasi waa litacdiim waxaa la yidhaha waa damiiru lcadama waayo ina allaha waaxidun laa shariika lah ilaahay hayrkii marka loo adeegsanayo ayaa jamac iyo wax fara badan ay noqon kartaa laakiin nuunuljamaca ama damiiru jamacu xagga rabbi markuu galo waa damiiru lcadama oo jamacu wuxuu tusinayaa weynayn alle naftiisa uu weynaynayo marka allah markuu yidhi waanu soo dejinnay waa tacdiim iyo weynayn rabbi naftiisa u weynaynayo waxa uu rabbi tilmaamay markaa kitaabka uu soo dejiyey inuu yahay mid la barakeeyo mubaarak ah wa anna min xikami insaalihi an yatadabbara annaasu aayaatih waxaa kaloo alla u caddeeyey in xikmooyinka loo soo dejiyo qur-aanka ay ka mid tahay dadku inay aayaadkiisa u fiirfiirsadaan an yatafahamuuha wayatacaqaluuha wa yumcinu annadara fiiha xataa yafhamuu maa fiiha min anwaaci alhuda macnuhu waxa weeyi yacnii inay fahmaan macaanidii qur'aanka ku jirtay oo ay gartaan oo ay eegmada iyo aragga ku xeel dheereeyaan oy aad u fahmaan oo ugu fiirsadaan si ay u fahmaan waxa ku dhex jira ee noocyada hanuunka ee kala duwan wa an yatadakara ulu lalbaabi an yatacida asxaabu alcuquuli asaliimati min shawaa'ib alikhtilaal iyo dadka caqliga fayow leh inay kuwaan toobaan oo dhib oo dhan ay kaga badbaadaan walaalayaal hadalkaa qiimaha badan ee dhaxalgalka ah waxa uu shinqiidi ku tilmaamayaa dee hadafkiiyo ujeeddada alle kitaabkiisa u soo dejiyey inay tahay in la fahmo oo loo fiirsado dabeedna lagu dhaqmo oo lagu toosnaado ibnuljawsi kitaabkiisa sifatu safwa mujalladka koowaad safxada saddex boqol waxaa abudardaa uu ka soo naqliyey inuu yidhi abudardaa innii akhaafu an yuqaala lii yowma alqiyaamati acalimta am jahilta fa aquulu calimtu wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa maalinka qiyaame in laygu yidhaahdo abudardaayow miyaad baratay cilmiga mise jaahil baad ahaydoo waxba maad baran dabeed aan idhaahdo maye waxbaan bartay falaa tabqى aayة aamiraة aw zaajiraة ilaa jaaءatnii tasأalunii can fariidatiha dabadeed anay hadhin aayad ka mida aayaadka qur'aanka oo wax amraysa dadka iyo aayad ka mida aayaadka qur'aankaoo dadka wax u diidaysa aanay baaqi noqon ilaa inay ii timaado mooyaane aayaddaasi iyadoo socota oo dabeed ay weydiiso faralkii iyo waajibkay xaq iigu lahayd fataquulu alaamira hal i'tamarta aayaddii wax faraysa ay igu tidhaahdo abudardaayow ma ku camal fashay waxaan ku faray wa taquulu azaajiratu hal isdajarta tii wax diidaysana ay tidhaahdo abudardaayow ma ka joogsatay waxaan kaa reebay wuxuu yidhi abudardaa faacuudu biاllahi min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu laha wuxuu yidhi allah waxaan ka magan gelayaa cilmi aan waxba tarayn oo naafic ahayn qalbi aan khushuucayn oo dabac iyo waxa weeyaan khushuucba aan lahayn naf aan dhargayn oon waxba ku filayn oon qanaaco lahayn iyo duco aan laga layga kor qaadayn ama aan la aqbalayn waxa uu ishaarayaa xadiidkii abu hureyre saxiixa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku ducaysan jiray allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhshac wa min nafsin laa tashbac wa min ducaa'in laa yustajaabu lahaa hadalka abudardaa ee dhaxalgalka ah wuxuu ina dareensiinayaa ujeeddada qur'aanka loo dhiganayo ee loo baranayo tafsiirku inaanay ahayn halkanaan gaadho waan khatimay laakiinse ay tahay maxaad kaga camal fashay aayaadkii awaamirta ma fulisay kuwii nawaahida ma ka tagtoo ma ka durugtay axkaamtii iyo sharaa'icdii islaamka ma dhowrtay oo ma daryeeshay mise waa dayaacday in lagugula xisaabtamayo walaalayaal waata aynu doonayno inaynu tafsiirkeenna ku salayno oo tafsiirkeennu aanu noqon un tafsiir laqbo iyo tarkiib la ysa saaro laga socdee uu noqdo tafsiiru tadabburin wa camal tafsiir loo fiirsanayo wixii la bartay dee laguna dhaqmayo haddii kale dee waxba maynaan kororhsan xujo aynu kororhsannay oo hadhow qur-aanku ina xujeeyo mooyaane waxba ka dheefi mayno waalqur'aanu xujatun laka aw calayka marka waa in hadafka iyo ujeeddada qofka uu tafsiirka u baranayo ee naftiisa wacadka iyo ballanta uu kula gelaya ay noqoto tafsiiru tadabburin wa camal inuu u fiirsado wuxuu bartay kuna dhaqmo alcallaama abutayibna waxa uu ku yidhi kitaabkiisa fatxu lbayaani fii maqaasid alqur'aan aayaddaa markuu fasirayey wa fi laayati daliilun calaa ana allaha subxaanahu inamaa anzala alqur'aana liltadabburi waltafakuri fii macaaniih aayadda waxaa ku sugan allah inuu qur'aanka u soo dejiyey uun wax kale maahee in laga fakaroo loo fiirsado macaanida kelimaadka qur'aanku ay xambaarsan yihiin laa limujaradi tilaawati biduuni tadabbur laakiin alla uma soo dejin akhrin keliya oo madhan oo ka madhan faham iyo u fiirsasho marka maqsadka ugu weyn ee maqaasida qur'aanka loo soo dejiyey waa in la fahmo loona fiirsado si loo helo ummad ku dhaqanta waxyigii samaawiga ahaa waayo dhaqanka maxaa yareeyey ee looga baydhay fahamka iyo u fiirsashadaa yar muqaatil ibnu sulaymaanna waxa uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak yacnii huwa barakatun liman camila bima fiih wuxuu qur'aanku barako u yahay cidda ku dhaqanta barakadaynu raadinayno qur-aankii hadh iyo habeen qawda inagoo ku hayno akhriyanna oo xuruuftiisa iyo xifdigiisu aanu inagu yarayn dee waxaynu tabana inaga maqani waa liman camila bima fiih ma ku toosannahay mise waa akhriyannaa uun barakatu lqur'aan waxaa helaya sharafta iyo karaamada qur-aanka waxa u dhaadhacaya oo sirtiisa helaya liman camila bima fiih maaha cidda akhrida waa cidda akhrida ee ku toosnaata waxay akhriday waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah afalam yadabbaruu lqowl am jaa'ahum maa lam yaati aabaa'ahum alwaliin miyaanay hadalka alle uba fiirfiirsan oo aanay ku tadabburin mise waxaa u yimid waxaan aabbayaashoodii horeba u iman yacni waa inkaar iyo canaan lagu canaananayo maxay ugu fiirsan laayihiin hadalka rabbi qowlkana waxaa looga jeedaa waa alqur'aanu alcadiim imaamu shinqiiti adwaaulbayaanka waxa uu ku yidhi ay yatadamanu xahahum calaa tadabburi hada alqowl aladi huwa alqur'aanu alcadiim waxaa aayaddu ay koobsanaysaa boorinta dadka lagu booriyey inay qowlkaa ama hadalkaa u fiirsadaan hadalkaa ah qur'aanka rabbi ee weyn liannahum in tadabbaruuhu tadabburan saadiqan calimuu annahu xaqun wa ana itibaacahu waajibun wa tasdiiqa man ja'a bihi laasimun waayo hadday si dhaba ugu fiirsadaan u fiirsasho run ah waxay ogaanayaan in qur'aanku uu xaq yahay in la raaco oo lagu toosnaadaana ay waajib ku tahay ciddii la timid oo nebi muxameda in la rumeeyo oo la raacaana ay waajib tahay taasay ogaanayaan oo ay ka garaabayaan am jaaahum maa lam yaati aabaahum alwaliin imaamu lqurtubi waxau yihi faankaruuhu wa acraduu canhu oo ma waxa u yimid waxaan aabbayaashoodii horeba u iman markaasay inkireenoo ay ka jeedsadeen walmacnaa maa jaaahum laysa bidcan walaa mustaqraba macnuha iyo muraadka loo jeedaa waxa weeye uma iman wax bilowa oo ugubo iyaga ku cusub oo lala yaaboon hore u imani uma iman waayo horeba rususha waa loo soo dii jiray kutubtana waa la soo dejin jiray wax iyaga ugu horeeyaan oo uguba ma aha ibnu cabbaasna waxau yihi waqiila am jaaahum amaanu min alcadaabi wahuwa shayun lam yaati aabaahum alwaliin waxaa looga jeedaa am jaaahum maa lam yaati aabaahum alwaliin nimanku ma damaanad bay heleen u damaanad qaadaysa inay cadaab ka badbaadayaan waana mid aanay kuwii hore heline iyagu ma damaanad bay heleen waa maya cabdiraxmaan naasir sicdina tafsiirkiisa waxau ku yidhi aayaddaa isagoo fasiraaya afalaa yatafakkaruuna fi lqur'aani wayata'ammaluunahu wayatadabbaruunah fainahum low tadabbaruuhu la wjaba lahum aliimaana walamanacahum min alkufri waxa uu yidhi miyaanay qur'aanka ka fakarayn oonay u fiirsanayn oo aad iyo aad aanay ugu tadabburayn waayo hadday si dhaba ugu fiirsadaan oy uga fakaraan wuxuu u waajibin lahaa tadabburka fakarka iyo fiiradaasi waxay keensan lahayd iimaan bay u sababi lahayd gaalnimona waa ka mancin lahayd oo waa ka dabri lahayd walaakina almusiibata alatii asaabathum bisababi icraadihim canhu laakiin balaayada ku dhacday waa markay qur-aankii ka jeedsadeen ee dhag ay jalaqu siin waayeen dareenkoodana u soo jeedin waayeen wadalla hada calaa ana tadabbura alqur'aani yadcuu ilaa kulli khayr wayacsimu min kulli shar waladii manacahum min tadabburihi ana calaa quluubihim aqfaaluha arrinkaasi wuxuu tusinayaabaa uu yidhi sacdi in qur'aanka oo loo fiirsado oo si dhaba loo fahmaa uu ugu yeedhayo ama u sababayo khayr iyo wanaag oo dhan ugu baaqayo shar iyo xumaan oo dhanna ka xakamaynayo waxase u diiday qur'aanka inay u fiirsadaan oo si dhaba u fahmaan qalbigooda qufulan oo sharka iyo gaalnimada lagu daboolay aayaddaas iyo tafaasiirta culimmadu ay ku fasireen waxay xambaarsan yihiin waciid iyo goodi adag oo ruuxa cabsi gelinaya waayo qur'aanka oo ay u fiirsan waayeen baa gaalnimo geyaysiiyey dee ruuxa muslimka ah qur-aankii loo soo dejiyey hadduu fahmi waayo hadduu u fiirsan waayo oo ku tadabburi waayo dee suurtagalu maaha inuu ku dhaqmo ku camal falo hadduu qur-aankii ka baydho oo ku camalfali waayona dee xataa diintiisaba inuu waayo ama gaalnimo u galo ayaa khatar iyo halisu ugu jira waayo ruuxa dee diinta oo naftiisa uu ku dabro oo si dhaba ugu dhaqmo unbuu kaga dhowrsan karaa inuu gaalnimo ku dhaco mufasirkii weynaaye ibnu jariir aabari waxa uu yidhi cajibtu miman qara'a alqur'aana walam yaclam ta'wiilahu kayfa yataladadu biqiraa'ati waxaan la yaabay oo cajo badan buu yidhi ruuxa qur'aanka akhriyey ee tafsiirkiisa iyo macaanidiisana an baran sidee akhrintiisa uu macaansanayaa ee uu dhandhaminayaa ee wanaaggiisa u dhuuxi karaa dee suurtagal ma aha waayo qur'aan mujarada oon macaanidii la fahmayn macaankiisa iyo xalaawadiisu kuu dhandhami mayso qalbigaagana u dhaadhici mayso ku dhici mayso fatadabbari alqur'aana in rumta alhudaa falcilmu taxta tadabburi alqur'aani qur-aanka u fiirso oo faham hanuun haddii aad raadinayso waayo cilmi iyo hidaayo oo dhammi waxay ku hoos jirtaa fahamka qur-aanka iyo in loo fiirsado walaalayaal imaamu shawkaanina waxa uu ku yidhi fatxulqadiirka afalam yadabbaru lqowla am jaa'ahum maa lam yaati aabaa'ahum alawaliin alhamzatu lilinkaar miyaanay uba fiirfiirsan hadalka rabbi umay fiirsane waa inkaaroo niman wax u fiirsadoo fahmay ma aha waxa imaamu shawkaani uu tirinayey waxyaabaha ay gaalnimada ku galeen ay ugu dhaceen iimaankana u diiday ta koobaad waxa uu ka dhigay waxyaabaha u sababay inay gaalnimada ku jiraan oo iimaanka ka qadaan waxau ihi waa cadamu tadabburi fi lqur'aan fa innahum low tadabbaruu macaaniihi ladahara lahum sidquhu wa aamanuu bihi wa bima fiih wuxuu yihi waxa ugu horeeye gaalnimo geyaysiiye ama u sababay waa inaanay fahmin oonay u fiirsaninba qur-aanka waayo hadday macaanida qur-aanka si dhaba u fahmi lahaayeen oo ugu fiirsan lahaayeen waxa u caddaan lahayd runnimada iyo sidqiga qur-aanka waanay rumayn lahaayeen qur-aanka iyo dhexdiisa waxa ku suganba walaalayaal idan qur-aanka in la fahmo oo loo fiirsado lagu tadabburaa waa halka iimaanka iyo khayrkao dhammi ku jiro intaa laga qado oo la waayaana waa halka sharkiiyo xumaantoo dhammi ku jirto halka ay ummadda islaamku maanta ugu liidatee aynu tabaynaana waa fahamkii qur-aanka iyo u fiirsashadiisa waayo yacni in lagu tadaburo qur-aanka oo la fahmo oo loo fiirsadaa iyadaa ummadda dhaxal siinaysa inay wixii loo soo dejiya ku dhaqmaan ummaddu waxay ku hagaagayso ee ay ku badhaadhaysay ku barakoobaysaan ayfiyo aakhiraba waa waxyigii samaawiga ahaa ee ilaahay samada uga soo dejiyey inay fahmaan oo u fiirsadaan kadibna ay si toosoo run ah ugu dhaqmaan oo ugu toosnaadaan aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bih allah waxau idhi kuwaanu kitaabka siinay xaal ay akhriyayaan akhrintiisii xaqa ahayd kuwaasaa rumaynaya kuwa sifadaa laga helay annahum yatluunahu xaqa tilaawatihi kuwaasaa rumaynaya yacnii iimaanka dhabta ah kuwa ku taagane waa kuwa kuwa kale kuma taagna ee waa ka baydhsan yihiin kitaabka qur-aankana waa lagu fasiray kitaabkii hore towraadna waa lagu fasiray labadabana waa shamlisanayaa kuwii hore iyo kan dambe ee qur-aankaba macnihii iyo muraadkuna waxa uu yahay yacni kitaabkii lagu soo dejiyey kuwii hore iyo kan dambeba cidda si dhaba u akhriyasa akhrinta uu xaqa u leeyahay kuwaasaa rumaynaya oo u rumeeyey mujaahid waxa weeyaan imaamkii taabiciinta xagga tafsiirka ee tafsiirka waxa weeyaan baaca dheer ku lahaa ibnu cabaasna ardaygiisa ahaa waxau ihi yatluunahu xaqa tilaawatihi yacmaluuna bihi xaqa camalihi waa kuwa ku camal falaya kitaabka camalfalkiisa dhabta ee runta ah ibnu cabaasna waxau yidhi yatabicuunahu xaqa tibaacih waxaa looga jeedaa yatluunahu xaqa tilaawatihi waa kuwa raacaya raacitaankiisa xaqa uu ugu leeyahay ibnu kaiirna waxa uu ka wariyey ibnu mascuud inuu yidhi waladii nafsii biyadih ina xaqa tilaawatihi an yuxila xalaalah wa yuxarima xaraamah wayaqra'ahu kama anzalahu allah waxa ibnu mascuud uu yidhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee akhrinta kitaabka alla la akhriyaye xaqa uu inoogu leeyahay waxa weeye inuu ruuxu xalaashado xalaashiisa oo qur-aan wuxuu xalaaleeyey xalaal uu ka dhigtuu dee ku dhaqmo xaaraantiisana uu xaaraansado oo uu ka dheeraado una akhriyo sidii alle u soo dejiyey oo xaqa iyo xuquuqda xuruufta iyo xarakaadka u siiyo waxaa kaloo ibnu kasiir uu yidhi wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hujraanih qur-aanka in loo fiirsan waayo oo la fahmi waayo waxay ka mid tahay in laga tegay qur-aankii oo laga haajiray oo waxay soo hoosgelaysaa tuu nebigu ka cawday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee uu yidhi sida alla inooga warramay kitaabkiisa wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulku waxau ihi rabbigayow qoomkaygii qur'aankii waxay ka yeesheen mid laga tegay oo laga dhaqaaqay oon lagu dhaqmin marka qur-aanka in laga tago oo laga haajiro waxaa ka mid ah in laga haajiro fahamkiisa iyo u fiirsashadiisa maanta haddii si wacan loo akhriyayo oo si fiican qur-aankii loo xafidayo xuruuftiisa loo baranayo macaanidiisa in la fahmo oo loo fiirsado ayaa iyaduna aada iyo aada muhiim u ah imaamu shawkaani waxa uu fatxulqadiirka ku yidhi yatluunahu xaqa tilaawatih ay yacmaluuna bimaa fiih waxay ku camal falayaan kitaabka waxa ku jira walaa yakuunu alcamalu bihi ilaa bacda alcilmi waatadabbur in lagu camal falaana ma suuroobayso in la barto loona fiirsado kadib mooyaane oo camalfalka qur-aanku wuxuu noqonayaa uun marka la barto lana fahmay ee loo fiirsado wuxuu tilmaamayaa maraatibtii qur-aanka loo qaadanayay oo dee in alfaadii la barto macaanidii la barto kadib loo fiirsado oo la fahmo dabeedna lagu camalfaloo lagu dhaqmo marka camalkii ma imanayo ilaa maraatibta hore yacni lasoo maro oo la barto alfaadii iyo macaanidii tadaburkiina loola yimaado mooyaane sheekhulislaam waxa uu ku yidhi fii aakhiri xayaatihi markii yacni jeelkii ama xabsigii qalcaddii dimashik markii lagu xidhay ee uu yidhi waxa ilaahay iigu furay qalcadda markaan ku xidhnaa macaanida qur-aanka waxaan horeba la iigu furin ayaa hadallada laga soo wariyey sheekhulislaam ibnu taymiya oo aynu ognahay cumrigiisa inuu ku qaatay cilmi iyo cibaado ayaa haddana waxa uu yidhi wanadimtu calaa tadyiici akthari awqaatii fii gayri macaani alqur'aan wuxuu yidhi waxaan ka qoomamoodoon aada uga murugooday wakhtiyadayda badankoodii inaan ku dayacay qur-aanka macaanidiisa waxaan ahayn waxaynu ognahay sheekhulislaam cumrigiisa ma dayicin wuxuu ku qaatay funuunta shareicadee kala duwan nooc walba baac dheer oo weyn buu ku lahaa haddana qur-aankiiyo macaanidiisa markii uu u yimid ayaa uu ku tilmaamayaa sidii wuxuu cumrigii ka dayacmay oo kale waxa uun yani taasi waxay daliil u tahay uun ama ay tusinaysaa dee qur-aanka macaanidiisaoo lagu mashquulo makaanada iyo maqaamka ay leedahay innaka maanta halkay inagaga jirtana waa is ognahay culumta kale waa lagu dadaalaa funuunta kale waa la dhigtaa laakiin qur'aanka rabbi sidii xaqa uu inoogu lahaa looma dhigto tafsiirkiisa iyo macaanidiisa xagga dambe ayaa jadwalkeenna wuu kaga jiraa kitaabka marka waxaa waajib ah mudnaanta koobaad inuu yeesho kitaabka alle berashadiisa hadday tahay alfaadiisa hadday tahay macaanidiisa si loo fahmo loogu fiirsado dabeed loogu dhaqmo camal loogu rogo waayo waxaynu uga cabanaynaa camal la-aan dee fahamkii iyo fiirsashadii iyo daraasadii macaanidiisa inagu yar waxa uu yihi ibnu mascuud radia allaahu canhu wa ardaah sida ibnu jariir uu ka soo naqliyey kaana arajulu mina idaa tacallama cashra aayaati lam yujaawizhunna xataa yaclama macaaniyahunna waalcamala bihinna waxa uu yihi waxa uu ahaa midkaayo markuu toban aayadood barta kama tallaabsan jirin ilaa horta tobankaa uu barto macaanidooda iyo camalfalkooda oo uu dhaqan geliyo iyaga hirgeliyo waa halkaynu ku kala duwannahay innaka iyo iyagu innagu qur-aanka waxaynu u barannaa imisaad dhigatiyo halkeed gaadhay iyo baqara ilaa birabinnaas oo aan isaga baxay iyaguna waxay qur-aanka u dhiganayeen camal iyo dhaqan inay u rogaan oo abu cabdiraxmaan assulami waa kii lahaa hadal hadalkaa la mid ah xadaana aladiina kaanuu yuqri'uunana alqur'aan ka cuhmaan ibni cafaan wibni mascuud annahum kaanuu ida tacalamuu min annabiyi sala allahu alayhi wasalama cashra aayaat lam yatajaawazuuha xataa yatacalamuu maa fiiha min alcilmi waalcamal qaala fatacalamna alcilma waalcamala jamiica waxa uu lahaa abu cabdiraxmaan assulami waxay nooga warrameen oo noo sheegeen kuwii qur'aanka noo akhriyayey ee cuhmaan ibnu cafaan iyo ibni mascuud iyo waxay nooga warrameen oo noo sheegeen inay ahaayeen hadday saxaabadii nebiga yihiin kuwo nebiga toban aayadood hadday ka bartaan tobankaa aan ka tallaabsan horta ilaa tobankaa cilmigooda iyo camalfalkooda ay si fiican u bartaan oo u dhaqangeliyaan waxau idhi markaa waxaanu wada barannay cilmigii iyo camalkii oo wada socda oon kala socon halkaynaka aafadeennu ay naga haysataana waa halkaa oo maanta cilmigeenna iyo camalkeennu in fara badan ma wada socdo qofku halka hore gaadh iyo imisaad baratay ka mooyaane kayfa maxaad horta kaga camal fashay ama maxaad kaga dhaqantay intay isweydiinaysa hadday jirtana waa yarta mujaahidna waxa uu yidhi axabu lkhalqi ila allahi tacaala aclamuhum bimaa anzal dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa ugu aqoonta badan wuxuu soo dejiyey marka yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkuu soo dejiyey macaanidiisa iyo axkaamtuu xambaarsan yahay aqoon in loo yeesho dabeed lagu camal faloo lagu dhaqmaa maxabbada iyo jacaylka rabbi ayaa lagu kasbadaa oo lagu helaa shacbina waxau yihi raxla masruuqun ila albasra fii tafsiiri aaya masruuq wuxuu basre ugu socoteeyey hal aayo tafsiirkiisa si uu usoo barto faqiila lahu ina aladii yufasiruhaa raxla ila ashaam mar alla markuu masruuq basre istaagay ayaa waxaa lagu yidhi aayaddan ninkii kuu fasiri lahaa shaam buu u socoteeyo uu tegey fatajahaza waraxala ila shaam xataa calima tafsiiraha dib intuu safar iyo socoto ugu xadhka xidhuu ugu diyaargaroobay ayuu shaam u socoteeyo uu tegey ilaa aayaddaa tafsiirkeedii uu ka soo bartay ninkii u fasirayee garanayey imaamu shawkaani ayaa fatxulqadiirka mujalladka koowaad safxada afar iyo tobnaad qisadaa kusoo naqlinaya innakana maanta masaajid walba iyo albaab walba tafsiirkii iyo qur-aankii waa taagan yahay oo waa ina ag yaalla oo ay noo dhow yahay nagama dheera laakiin inta ku dhaqmaysa inta usoo xadhka xidhanaysa inay jilbaha aasato ay waxa weeyaan sinta dhulka dhigto ay u fadhiisato way kooban tahay ilaa man raxima allahu wa qaliilun maahum waajibku markaa waxa uu yahay cilmiga haddii ilaahay kuu soo dhoweeyey oo maanta socoto iyo safar dheer aanad u gelayn dee nin walowba inaad ka faa'iidaysato ood ka fara qabsato ummaddana aada u faa'iidayso oo aada bulshada ku baahiso wixii aada baratay waxa alla uu yidhi subxaanah afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay qur'aanka uba fiirfiirsanayn oo aanay ku tadabburayn mise qalbigoodaaba qufulan oo quful ka sarreeya oo ku sugan yahay aayaddii kale waxayd walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira miyaanay qur'aanka u fiirfiirsanayn cid aan alla ahayn qur-aanku hadduu ka iman lahaa waxay dhexdiisa ka heli lahaayeen iska horimaatin iyo khilaaf fara badan laakiin waxaanu qur-aanku isku khilaafayn waxaan aayadina aayad uga hor imanayn waxaa kulligii uu isagu markhaati kacayaa liannahu min cindi illaahi caza wajal ilaahay agtiisuu ka ahaaday min xakiimin xamiid laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid imaamu shinqiiti adowlbayaanka aayaddaa markuu fasiraayo waxau odhanaya waqad dama jala jalaaluhu wataqadasat asmaa'uh wqad dama jala wacalaa almucrida can hada alqur'aani alcadiim fii aayaatin kasiira ilaahay waxa uu ku ceebeeyey korree oo sarreeye oo weynaaye qofka qur'aankaa weyn ka jeedsada aayaad badan baa alla ku ceebeeyey oo dhaliishiis iyo xumaantiisa uu ku tilmaamay wadalika ka qowlihi tacaala waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waa sida allah aayadda uu yidhi korreeye yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh ruux ilaahay aayaadkiisii lagu waaniyey oo la xasuusiyey haddana isaga jeedsado on dhegba jalaqu siin oon dhegba u dhigin wa qowlihi tacaala iyo hadalka allaahuu yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha inna min almujrimiina muntaqimuun yaa ka dulmi badan ruuxa ilaahay aayaadkiisa lagu waaniyey la xasuusiyey dabeed isaga jeedsada ilaahay waxau yidhi dembiilayaasha waa ka aargoosanaynaa daalimiintaasi ay ka mid yihiin waxa uu sheekhu yidhi wamacluumu ana kula man lam yashtaqil bitadabburi aayaati hada alqur'aani alcadiim waxaa la wada garanayaa qof kasta oon ku mashquulin oon wakhti ku bixin qur'aankaa weyn aayaadkiisa inuu u fiirfiirsado ay tasafuxihaa wa tafahumihaa wa idraaki macaaniiha waalcamali bihaa macnaha aan baadhbaadhin safaxaadka qur'aanka oo aan u fiirsan oo aan fahmin oo aan macaanidiisa gunta ugu dhaadhicin oo aan gaadhin oon ku camal falin ruux kastoon sidaa samayn fa innahu mucridun canhaa hayru mutadabbirin lahaa waa ruux ka sii jeedsaday oon u fiirsan qur'aanka fa yastaxiqu alinkaara waaltawbiikha almadkuura fi alaayaat ruuxa caynkaa sameeyaana wuxuu mutaystay in lagu inkiro arrintaa oo lagu ceebeeyo oo lagu canaanto ayuu mutaystay waayo qur'aankii la amray inuu u fiirsado ayaa uu u fiirsan waaye oo dan iyo muraad uu ka geli waaye cabdiraxmaan naasir asicdina tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi aayaddaa markuu fasiraayey fahal yatadabbaru haaulaai almucriduuna likitaabi illahi wayata'ammaluunahu xaqa ta'ammul fahal laa yatadabbaru haaulaai almucriduun maxay kuwaa kitaabka ka jeedsadee loogu taag waayey maxay ugu fiirsan waayeen likitaabi illaah wayata'ammaluunahu xaqa ta'ammul ilaahay kitaabkiisa si dhab ah maxay ugu fiirfiirsan waayeen ee ugu ta'amuli waayeen fa innahum low tadabbaruuh waayo hadday si dhaba ugu fiirsan lahaayeen kitaabka alleh ladallahum calaa kulli khayrin walaxadarahum min kulli shar khayr walba waa tusi lahaa shar oo dhanna waa uga digi lahaa walamala'a quluubahum min aliimaani wa afidatahum min aliiqaan uurkooda iyo qalbiyadoodana wuxuu ka buuxin lahaa iimaan iyo yaqiin si dhaba hadday ugu fiirsadaan oo ay fahmaan walaalayaal idan qur'aanka in lagu tadabburo oo loo fiirsado waa waajib waana ta ay ka dhalanaysa in lagu dhaqmo waxaan la fahmin oon loo fiirsan lagu dhaqmi maayo cabdillaahi bnu cabbaas turjumaanu lqur'aani wa xabru hadihi lumma waxaa laga wariyey inuu yidhi laan aqra'a idaa zulzilad walqaarica atadabbaruhumaa axabu ilaya min an aqra'a albaqara wa aala cimraan tahdiira wuxuu yidhi inaan idaa zulsilad iyo alqaarica akhriyo anoo u fiirsanayo oo ku tadabburaya macaanidooda ayaan ka jecelahay inaan suuratulbaqara iyo aali cimraan dabada intaan ka galo aan dudubiyo on deg deg u akhriyo fiiro la-aan iyo faham la-aan ibnulqayimna calayhi raxmatullaah waxa uu ku yidhi miftaaxu daari sacaada mujalladka koowaad safxada boqol sideetan iyo toddoba waxa uu yidhi fa qiraa'atu aayatin bitafakurin wa tafahumin khayru min qiraa'ati khatmatin bigayri tadabburin wa tafahum wa anfacu lilqalbi wa adcaa ilaa xusuuli aliimaani wa xalaawati alqur'aan waxau ihi ibnulqayim hal aayad akhrinteeda oo lagu akhriyo iyadoo laga fakerayo oo la fahmayo oo loo fiirsanayo ayaa ka khayr badan soddonka jis in la khatimo iyadoon loona fiirsanayn waxbana aan laga fahmayn aayaddaas ayaa qalbiga uga waxtar badan oo iimaanka uga keeni og oo macaanka iyo xalaawada qur'aankana u soo dhoweyn og macnaha iyo muraadku markaa waxa uu yahay hadafka qiraa'adu maaha in la dudubiyo oo dabada uun laga galo oo xuruufta uun la yidhaah ma akhriyo ma dhammeeyey laakiin hadafku waxa weeye xuruufta aada akhriyayso waxay xambaarsan tahay ee ka dambeeya ee ay ku amrayso amase kuu diidayso inaad fahamtood u fiirsato dabeed wixii lagu farayna aada fasho wixii laguu diidana aad ka durugto waxaa kaloo ibnulqayim uu ku yidhi madaariju saalikiinka laysa shayun anfacu lilcabdi fii macaashihi wa macaadihi min tadaburi alqur'aani wa jamci alfikri calaa macaani aayaati wuxuu yidhi addoonka wax uga waxtar badani ma jiro noloshiisa adduunyo iyo noqodkiisa aakhiraba wax uga waxtar badani ma jiro haba yaraatee inuu qur'aanka u fiirsado uu fahmo fakarkiisana uu ku kulmiyo uu ku soo ururiyo macaanida aayaadka qur'aanka ah inuu ka fakeruu fahmana fakarkiisoo dhan isugu keeno fa innahaa tutlicu alcabda calaa macaalimi alkhayri waashari bixadaafiiriha waayo aayaadka rabbi macaanidooda haddii la fahmo oo laga fakero oo loo fiirsado addoonka waxay tusayaan khayrka iyo sharkaba calaamadahooga iyo astaamahooda si uu isaga ilaaliyo dhammaantood wa calaa turuqaatihimaa wa asbaabihimaa khayrka iyo sharka waddooyinkooda iyo asbaabtooda wa hamaraatihimaa midhahooda iyo wa ma'aali ahlihimaa labadoodaba sharkiyo khayrka mid walba ehelkiisu halka uu ku dambaynayo masiirkaiyo ma'aalka u ah macnuhu waxa uu yahay khayr iyo shar oo dhanba calaamadahooga asbaabtooda waddooyinka loo maro midhaha laga goosanayo mid walba ehelkiisu halka uu ku dambaynaya uu mari doono waxaa u caddaynayaa waa qur-aanka mar haddii labadaasi kuu kala caddaadaanna dee qofkii caqlileh wax garanaya khayr iyo wanaaggana waa ku dadaalayaa sharka iyo xumahana naftiisa waa ka xakamaynayaa alimaamu suyuuti raximahullah markuu tilmaamayey qaabka tadabburka iyo u fiirsashada qur-aanka ila inaynu ku tadabburno qur-aankii oo u fiirsanno waa arrin waajib ah markaa sifada tadabburka sidee qur-aanka loogu fiirsanaya ayuu qeexayaa imaamku waxa uu yidhi sifatu tadabburi qur-aanka in loo fiirsado sifadiisiyo qaabkiisu waxa weeye an yushghila alqaari'u qalbahu biatafakuri fii macnaa maa yatalafadu bihi waa in qofka qur-aanka akhrinayaa qalbigiisa ku mashquuliyo inuu ka fakero waxa uu akhriyayo ee uu ku hadlaya macnihiisa inuu ka fakero macnaha carabkiisa iyo calooshiisa afkiisa iyo uurkiisa waa inay wada socdaan oo qur-aanka uu carabka ku akhrinayo qalbigiisiina waa inuu ku mashquulo siduu uga fakeri lahaa macnaha alfaadda iyo ereyada uu akhriyayo fayacrifu macnaa kulli aayatin wayata'amalu alawaamira wannawaahi wayactaqidu qabuula dalik waxa uu markaa hadduu sidaa sameeyo garanayaa dee aayad walba macnaheedii buu garanayaa markaasaa wuxuu u fiirsanayaa awaamirtii iyo nawaahidii waxay aayaadku farayeen iyo waxay u diidayeen waxa uu ictiqaadinayaa inuu awaamirta iyo nawaahida aqbalo ficlan limaa amara wa tarkan limaa naha isagoo wixii la farayna yeelaya wixii loo diidayna ka tegaya fa in kaana qasara canhu fii maa madaa min cumrihi ictadara wastakfar hadduu ka gaabiyuu ku gaboodfalay cimrigiisa wixii tegey haddii qur-aanka uu ka gaabiye xaqiisii oo uu ku gaboodfalay markuu u fiirsada awaamirtii iyo nawaahidii waa cudur daaranayaa ilaahay buu ka dembi dhaaf dalbayaa wa idaa mara biaayati cadaabin ashfaqa watacawad markuu aayad cadaab soo marana waa cabsoonayaa rabbi baanuu ka magangelayaa aw tansiihin nazaha wacadam aayad tansiihoo alle lagu weyneynayo lagu nasaho hadduu soo marana waa nasahayaa oo rabbi waa weyneynayaa aw ducaain tadaraca watalab aayaad baryo iyo duco hadduu soo marana waa isu dhuldhigayaa rabbi oo waa baryayaa oo gacmuhu hoos dhiganayaa wuxuu ishaarayaa imaamku aadaabtii qur-aanka loo akhriyayay nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu ku socday oo ah dee qur-aanka marka la akhriyayo maadaama macaanida qur-aanku qalbigaaga ay ku dhibcayso ay ku socoto dhandhaminayso inaad aayaadka ka jawaabto oo qalbigaagu la socdo oo aayaadka raxmadda iyo jannada alle aad weydiisato kuwa cadaabka iyo cuquubada alle aad ka magan gasho kuwa tansiih iyo tacdiimka rabbi aad ku weynayso waa aadaabta qur-aanka waana sida sunnada nebigu ay tahay sala allahu calayhi wasalam oo saxiixu sunan ibni maaja waxaa ku sugan xadiidka xudayfa uu warinayo inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama idaa mara biaayati raxmatin sa'al waidaa mara biaayati cadaabin istajaar wa idaa mara biaayatin fiiha tansiihun lilahi sabax nebigu wuxuu ahaa mid marka uu soo maro aayad naxariis iyo raxmad iyo janno ay ku jirto mid ilaahay weydiista marka uu soo maro aayad cadaab iyo cuquubo ilaahay ka magan gala marka uu soo maro aayad tansiih iyo waxa weeyaan nasiihid alle lagu nasahaya ay ku sugan tahayna ilaahay nasaho oo u tasbiixsada ayuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ibnulqayimna markuu tiriye anwaacda anwaacu hajri alqur'aan siyaabaha qur'aanka looga hijroodo markuu tirinayey wuxuu ku daray oo uu yidhi annawcu araabicu min anwaaci hajri alqur'aan nooca afraad ee ka mida noocyada qur'aanka looga hijrooda waxa weeye waa hajru tadabburihi wa tafahumihi wa macrifati maa araada almutakallimu bihi minhu waa in laga hijroodoon dan iyo muraad laga gelin u fiirsashada iyo fahamka qur'aanka iyo in la gartoo la ogaado allihii ku hadlay wuxuu uga jeeday ujeeddadiisu ay ahayd ee qur-aanka uugu hadlay in ujeeddadaa aan la fahmin oon loo fiirsan oo taa laga hijroodo waa nooc ka mida anwaacda hajriga qur'aanka imaamu alqurdubina waxa uu tafsiirkiisa ku soo naqliyo iyaas ibnu mucaawiya uu ka soo wariyey inuu yidhi iyaas mathalu aladiina yaqra'uuna alqur'aana wahum laa yaclamuuna tafsiirahu kamathali qowmin jaa'ahum kitaabun min malikihim leylan walaysa cindahum misbaax fatadaakhalathm rawcatun walaa yadruuna maa fi lkitaab waxa uu yidhi kuwa qur'aanka akhrinaya iyagoon tafsiirkiisa garanay waxay la mid yihiin sidii dad kitaab uga yimid boqorkoodii ama madaxweynahoodii goor habeennimo ah faynuus ay wax ku iftiinsadaanna aan haysan markaa argagax iyo cabsiya ay soo gashay waayo ma garanayaan kitaabka gudihiisa waxa ku jira ee ku duugan waxa uu yidhi wamathalu ladii yacrifu tafsiira kamahali rajulin jaa'ahum bimisbaaxin faqara'uu maa fi lkitaab ruuxa qur'aanka tafsiirkiisa garanaya tusaalihiisuna waxa weeye waa sidii qof dadka qoomka noocaasa u keenay oo ula yimid faynuus ay ku iftiinsadaan mugdigii habeennimo dabadeeto ay akhriyeen kitaabkaa wixii ku jiray waxa uu masalka iyo tusaalaha u soo qaatay iyaas ibnu mucaawiya yacnii fariintan qur'aanku inoo sidaa waxay inooga timid rabbi subxaanahu wa tacaala dee qofka aan garan fariintii alla uga timid waxay tahay een fahmin waxa uu ka dhigan yahay kuwa kitaabkii madaxweynahooga aan arag wixii ku jira oo kale laakiin qofka fahmay fariintii alla uga timid dee wuxuu la mid yahay sida kuwa kitaabkii markii faynuuskii loo iftiimiyey ay kala fureen gartay wixii waxa weeyaan kitaabka ku yaallay ama laga doonayey ibnu cabdilbarna tamhiidka waxa uu ku yidhi mujalladka toddobiy tobnaad safxada afar boqol iyo soddon wuxuu yidhi waxamalat lqur'aan hum alcaalimuuna biaxkaamihi wa xalaalihi wa xaraamih waalcaamiluuna bimaa fiihi wuxuu yidhi xamalada kuwa qur'aanka xambaarsan ee la yidhaha waa xufaad lqur'aan waxa weeye waa kuwa garanaya qur-aanka axkaamtiisa iyo xalaashiisa iyo xaaraantiisa aqoon u leh ee macnaha macaanidiisa iyo tafsiirkiisa garanaya garasho uun kuma gaabna eh waalcaamiluuna bimaa fiih waxa ku jirana kuwa ku dhaqmaya haa-ulaa'i hum xamalat lqur'aan halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee xaafidka dhabta ah iyo qofka in lagu sifeeyo waa xaamilulqur'aan istaahilaa waxa weeye waa qofka wuxuu xambaarayna macnihiisii garanaya camal ahaanna ugu dhaqmay ee aan waxa weeyaan ka baydhin yaa xaafida alqur'aani lasta bixaafidin xataa takuuna limaa xafidta mutabiqa maada yufiiduka an tusamaa xaafidan wa kitaabu rabbika fi lfu'aadi tamazaqa marka waa xaafidulqur'aan maxay ku tartay haddaanad kuba camal falin waxaad xambaartay aada xafiday walaalayaal waxaan ku soo koobayaa hadalkayga qur'aanka kariimkaa tafsiirkiisa in la barto oo ka ay kelmadaydani hordhaca caawa u ahayd ah ee insha allahu habeen dambe aynu bilaabi doonno tafsiirkaasi wuxuu u baahan yahay in la garto ahmiyadda iyo makaanada iyo meesha uu inoogu jiro iyo sida ruux kastaoo muslima ay lagama maarmaanka ugu tahay inuu barto waayo qur-aanka waxaa loo soo dejiyey maaha xuruuftiisa in la akhriyo oo keliya laakiinse waa in macaanidiisa la fahmo dabadeed waxaa ku jira ee uu xambaarsan yahay dee in lagu dhaqmaa loo soo dejiyey taana si loo helo waa in macaanidiisii la barto marka walaalayaal waxaan naftaydiiyo nafihiinaba kula dardaarmayaa oo aan kelmadayda ku soo gunaanadayaa oon ku soo afmeerayaa jilbaha waa inaynu dhulka u dhigno oo dhulka u fadhiisanno sidaynu waxa weeyaan qur-aanka rabbi macaanidiisa u baran lahayn marka aynu barannana aayad wal oo ina soo martana sidaynu nafteenna ugu xisaabin lahayn taas ayaa naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilaahi awala waakhira